bismillahi alxamdulilah wabacd shalay taariikhda markay ahayd todobadii bishii todobaad laba kun afar iyo toban maxkamadda ciidamada qalabka ee darajada koowaad waxay u fariisay dacwadcaabeedkii loo haystay caawiye axmed jaamac labaatan shan jir ah marka isagoo lagu soo eedeeyey in uu qarax uu geystay hoteelkii makal makal mukarama oo qaraxa u geystay ayaa lagu soo eedeeyey marka maxkamadda intaan la keenin waxaa la sameeyey hay-adda lahowsiyada qaranka ayaa waxay samaysay baaris dheer oo muddo qaadatay isaan umalaynayo oo aan xaqiiqsanahay muddo oo sagaal bilood oo kal qaadatay ayaa la sameeyey eedeysanaha asna khiraal uu ahaayba khiraal uu ahaa inuu shabaab kamid ahaa oo kasoo kacay dhanka burce oo yimid meel meel la dhahay buuro mareer tababarna meesha uu kasoo qaatay muddo oo saddex bilood ah una una soo tababartay qaabka wax loo qarxiyo sida laabtoog oo kale oo u bartay in wax loogu qarxiyo ayuu soo bartay kadiibna muqdishoa lagu soo celiyo hotel makal mukarama ayuu qarax ku geysay waa gartay waxaad ii sheegtaa marka laga yimaado qiraalkiisa caddaymaha aad soo bandhigteen wax iiga sheeg kuway ahaayeen caddaymaha aan kuu soo bandhignay waxay ahaayeen videoga ama ama ama camera qabatay oo hotelka cameradiisa ayaa waxaa waaye duubtay habka asaga oo markaan asaga iyo ninka koofida watay iyo nin kala buurano oo camerada xalay soo saartay operationka way wada fuliyeen caawi asana u qirtay markaan weydiinay ninkaan oo meesha kusugan anaga maxkamadda ciidamadahay waxaan rabnaa inaan wax kaa qorno sida wax u jiraan adoo ilahay ka cabsada noo sheeg wuxuu qirtay caawi asaga dhibkaan inuu geystay ninkaan oo qaraxayo oo dhacayo ana dhaawacna gaarin waxyar firmi gaarin asaga inuu yahay asaga inuu yahay ayuu qirtay ayuu ayuu ayuu ayuu qirtay marka waxa waaye camerada ayay ahayd oo oo hoteelka cameradiisa ayaa soo qabatay intaas waa gartay waxaad noo sheegtaa marka ninkan qaraxa uu geystay cidda wax ku noqotay sida tooska waxa waaye sarkaal kamid saraakiilka soomaaliyeed oo ka tirsanaa hay-adda baarista c i d ayaan ka xasuustaa hadda soomaali badanna oo way meesha waa ku baabaaday kuwa ilaaliyaasha oo ilaalada hoteelkana meesha way ku dhinteen marka wax la koobi kara ma ahan hantiyaa meesha ku baaba'day marka waxa hantida waxaa ku muhiimsan nafta meesha go-dayo oo asaga ugu talagalay oon soo tababartay inuu dilo oo xaq uu ku dilo waa sabab jirsan laakiin eedaysanaha waxa waaye markaan wareysanaynay wuxuu bandhigayay inuu asaga ka qoomanaynayo laakiin waxa waye anaga waxaan ku fulinay xaqii lagu lahaa oo asaga dhibka uu geystay ah inuu dadkaas baabiyey asna uu qirtay ayaan ugu xukunnay diltooda shaah maadaama qofkii naf naf dila la dilaayo waa gartay waa gartay laakiin sida aan maxkamadda shalay ka dhegaystay qaraxa uu ninkaani geystay sidii uu rabay umuusan qarxin laakiin qaraxa ay dadka badan ku dhinteen wuxuu ahaa qaraxii xigay kiisa ee ka dhacay banaanka hoteelka sa sax miya maya maya warka warka aad dhegaysatay waxa waaye qareenka qareenka warkiisa waay anaga qareenka warkiisa inaan sheegno xaq ayay nagu tahay qareenka ayaa wuxuu sheegay wuxuu dhahay eedaysanaha aniga aan wakiilka aan u ahay aan difaaco waajib igu ah waxa waaye qaraxiisa dhib ma geysan qareenka warkaas dhahay anaga ma dhihin qareenka wuxuu sheegay aragtidiisu uu tilmaamay wuxuu dhahay aniga eedaysanaha difaacayo qaraxa asaga uu geystay dhib ma geysanin qareenkaa dhahay laakiin maxkamadda waxaa u caddaatay caawiye dhibka asaga inuu geystay asagana karaaxa uu yahay maxkamadda saas darteed dilsosha ku xukuntay waa gartay sida ka muuqata cajaladda oo meelo kala duwan laga daawaday qof kale ayaa jiray oo la socday ninkan oo labtobka waday qarxi doona marka qofkaasi xaggee buu ku dambeeyey caawiyo sida uu sheegay caawiyo wuxuu leeyahay ninkan asaa buulamare iga soo waday muqdisho asaa i keenay gurigiisa asaa i geeyey marka gurigiisna ma aqaanin ninkana waxa waaye camerada aad fiirsatayna marka intuusan qaraxa dhihin ayuu albaab ka baxay lama qabano ilaahay subxaana watacaala waxa waaye gacanteena ma soo gelinin waaba u baxsaday ninkaas lama yaqaano meeshuu jiro inuu muqdisho joogo iyo inuu ka baxna sheegi karno markaan dhahnay eedaysanaha hadda xirnaa meeshuu joogo noo sheeg udha aniga muqdisho waan kucusbahay ma aqaani marka waxa waaye hay-adaha nabadsugidda iyo iyo c i d ninkii suurtagal uma naqan inay soo qabtaan mana sug insha allah waan la soo qaban doonaa waa gartay laakiin hay-adaha ammaanka iyo idinkuba qofkan baxsaday eed ku tuhmaysaan inuu la maleegay weerarka oo sawirkana ku jira cajaladda videoga ee hadda aad sheegtay inuu baxsaday maxaad warbaahinta ugu daabici weyseen sawirkiisa si gacan la ydinka siiyo haddii aad doonaysaan in lasoo qabto maya hay-adaha waa waa arrimo oo amni aaweed ayaa waxaa loo sameeyey hay-adaha dadka oo suurtagalka ah oo laga yaabo dadkaas ninkaas inay calaaqada leeyihiin loona maleeyo meelaha asaga u badnaa sida uu ninka eedaysanaha tilmaamay ayaa lagu raadinaya haddii la shaaciyo ninkaana waxay noqonaysaa baxso in la dhawayo haddii aan idaacadda aan kusii dayno waxaan ugu talagalnay in anaga sawirkaadaan haysanaayo baxso inaan dhahayna ayay noqonaysaa marka arrin alle aageed waxaan ugu talagalnay in la qariyo sawirkiisa dadka macquul meelaha elboorka oo kale oo dawladda dadka u shaqeeya in la tuso laakiin shacabka haddii la tuso waxay leeyihin sawirkaaga lasoo bandhige iska baxso waayo n su-aasha igu dambaysa kasokow kiiskan hadda aan ka hadlayno sideedaba maxkamadiina militariga aad baa loo cambaareeyaa sidaad ogtahay hay-adaha xuquuqda aadanaha dadka lagu helo kiisaska dilka ee culus ma ka fikirta inaad muddo siisaan oo marka lagu helo xukunka iyo marka xukunka la fulinayo inay muddo dheer u dhaxayso si haddii caddaymo kale la helo ama kiiskii sidii noqon waayo qofkii aan dil loogu fulin dilka oo aan wax lasoo celin kara aan ahayn si fiican si fiican saa sheegta waaye qof haddii dil lagu xukumo isla markii haddii la dilo wax lama soo celinka waa saa sheegta waaye maxkamadda ciidamada qalabka sida waxa waaye horta macaaridkeeda ama dadka wax ka sheego aaday u badan yihiin iyagoo dadkaas la dagaalamaayo isha keliya maanta soomaaliya u furan oo xagga amni ama hadda xagga cadaalad ay tahay maxkamadda ciidamada qalabka sida annaga waa siinaa muddan siinaa eedaysanayaasha lasoo eedeeyo maxkamaddana ku xukunto dilka markii ku caddaado lagu xukumo dilka lagu xukumo muddo ayaa la siiyaa waxawaa qofka xaq wuxuu leeyahay maxkamadda darajada koowaad markay xukunto inuu qaato rafcaan muddo biluu haystaa qofkaas bil kadib haddii rafcaan uu qaato waxa waaye uu ku qanco oo matalan uu ku qanci waayo kiiskii maxkamadda darajada koowaad qaaday tansarow u gudbaa tansare waxaa laga yaabaa kiiska inta lasoo baaraayo wixisugu keena markhaatidii bil inay qaataan suurtagale haddii maxkamadda sare ay waafaqdo waxa waaye madaxda sare haddii loo gudbinaa laakiin maxkamadda ciidamada oo qalabka awood uma lahan in qof ay xukunto isla markiina ay ku fuliso awood uma lahan